You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
sida buugga magaciisaba ka muuqata wuxuu ku saabsan yahay sida dadka muslimiinta ah ee australia ku nool ay u fahmaan ama ay u qeexeen macnaha ay leedahay waxa la yidhaahdo isdhexgalku isdhexgalku waa concept aada u weyn oo afka ingiriiska lagu yiraahdo integration oo dadka muslimiinta ah ee australia jooga ama kuwa qoyiga america jooga ama kuwa yurub jooga ama guud ahaanba dadka soo haajira ee dalalkaa taga meelaha ugu badan oo laga weeraro baa waxay tahay in la yiraahdo oo ama eedo loo soo jeediyo la xiriira inayna dadkaasi isdhexgal ama falgal lahayn dadkii iyo dalkay u yimaadeen wax soo kordhis ayna ku lahayn iyo isdhexgal marka laakiin buggeygu wuxuu ku saabsan yahay daraasad cilmi ahoon sameeyey oo ku saabsan australia dhexdeeda maxay muslimiintu ka aaminsan yihiin isdhexgalka intaynaan ka hadal inay isdhexgaleen oo dhexgaleen dalka oo falgal leeyihiin iyo in kale maxay ka aaminsan yihiin isdhexgalka buggu haddaan soo gaabiyo intaasuu ku saabsan yahay waa gartay marka isdhexgalkaas haddaan ka hadalno maxaad is leedahay farqiga ugu weyn wuu yahay sida integrationka australia inteeda kale ay u taqaano iyo sida muslimiinta ay u yaqaanaan maxay kula duwan yihin
walaale aniga daraasadda aan sameeyey ee cilmiga ah waxaa ka soo baxay faham meelana kala mid ah dadka dalka majority-ga ee ugu badan ee ah oo muslimiintu ay ugu timid qayb waafaqsan fahamkooda oo muslimiintu ay ku waafaqeen iyo qaybo ay kaga duwanaadeen labadaas haddaan kuu kala qaado muslimiintu waxay ku qeexeen isdhexgalku inuu yahay qofku inuu leeyahay inuu qofku uu markuu dalka yimaado oo uu dego uu wax ku kordhiyo dhaqaalaha dalka arrinkaa waa nooc ka mida noocyada dalka isdhexgalka iyo integrationka loo sameeyo qofku inuu shaqo helo markaa canshuur bixiyo dhaqaalaha dalka uu kabo oo wax ku yeesho barwaaqo iyo nolol wanaagsan inay australia yeelo in sharciga iyo nidaamka dalka jiro uu ilaaliyo waa arrin kale oo uusan markuu dalka yimaado noqonin qof australia ku caasiyo oo dambiile ah oo dalkan maarkino lugaha qabo marka waxyaabaha sida shaqo inuu qofku helo oo shaqaysto iyo inuu sharciga ilaaliyo waa arrin ay dadka kale ee society-ga ah eeee australiyaanka ah iyaguna ay ku qeexaan isdhexgalku inuu yahay waxyaabaha muslimiinta sida gaarka ah ay u diideen inay isdhexgal macnaheedu noqonayo waxaa kamid ah muslimiintu waxay ku xireen meelaha qaarkood isdhexgalkoodu inuu inay xanibayso diintooda for example muslimiintu waxay u arkaan in dhaqamada gaar qaar dalkan ka jira inay qaataan haddii xitaa integration loo yaqaanaa in iyagu ayna samayn karin oo ayna u aqoonin integration marka muslimiintu integrationka fahamkoodu wuu waafaqayaa meelo badan oo kamid a the wider society laakiin meelaha qaarkood uu ka hor imanayaa oo muslimiintu waxay ku xidhayaan inay integration ka sameeyaan levelkaas qaybaha noloshooda ka mid ah inuu ka hor imaanayo
waa gartay caadiyan dabcan australiyan qofku inuu noqday waxyaalo iska general lagu ogaadaa jiro inaad fuutiga ka heshido cricketka daawatid oo barbecue gurigaaga ku qabatid oo saaxiibada iyo dariskaaga u yeertid oo maalinta ansac dayga aad u dabaaldegtid waxyaalahaas muslimiinta ma wax ka xaniba ayaa jira
maya kuwaas oo dhan muslimiintu wax ka xanibaya male muslimiintuna waxay u yaqaanaan inuu yahay nooc falgalkii ama isdhexgalkii kamid ah laakiin meelaha muslimiintu ay sheegeen inayna u arkin inuu isku isku dhexgalka lagu macneeyo waxaa kamid ah inaan muxuu ahaa kalaabkii la aado in the culture of drinking oo australia hadda dhaqan dee aada caan uga ah in muxuu aha la baxo oo raggu meel wada tago oo cid walba macal haweenka inta la tago meel wax la caabo khamriga iyo waxaa waxyaabaha noocaas oo xagga social integrationka ah ayay wax ka sheegayaan laakiin wixii aan ka hor imaanaynin diintooda waxaan kugu idhi waxay ku xidheen waxa diintoodu ka ogoshahay inay ogol yihiin inay ka dhex ka falgalaan oo dhexgal ka sameeyaan waa gartay qodobo dhowr ahaad usii kala qaybisay oo ay ka mid yihiin participation oo iyaduna ka qaybgalkii bulshada belonging marka taa belonginka oo ah qofku inuu dareemo inuu lahaansho waddanka wax ku leeyahay oo degan yahay taas muslimiintu ma si ka duwan bay u fahamsan yihiin sida soo galootiga kale ama muhaajiriinta kaleo waddanka yimaada ay u fahamsan yihiin oo ah inaad dareentid waddanka inaad wax ku leedahay
maye muslimiintu infact arrinkaasi waa arrinkay aadka ugu dheeraanayaan faalladiisa oo waxay aaminsan yihiin in mujtamaca guud ee dalka degan dhinacna uu ku eedeynayo muslimiintu inayna dhexgal samaynin dhinacna inay iyagu xanibeen oo ay ku noqdeen obstacle sidii muslimiintu ay u dhexgeli lahayd dalka sababtoo waxay u diideen in ay dalka ay ay lahaanshiyihiisa ay sheegtaan oo belongingkii waxaa u diiday haddii mujtamacii kaa badnaa ee dalka u badnaa uusan ogolayn inaad tahay qof australian oo waddanka wax u gala oo uusan uusan ku siinaynin the right to belong haddana islamarkaa uu kugu eedeeyo inaad adigu gaargaar rabto inaad u joogto arrinkaasi aad bay muslimiintu uga faalloodeen muslimiintu aad waxay ugu dheeraatay participation oo ah inaad nolosha economic social and cultural participation inaad dalka ku yeelato yacni ka qaybgal dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha mujtamaca iyo xagga siyaasadda laftirkeeda kulli inaad ka qayb gasho inay tahay integration way sheegeen belongingkana way sheegeen laakiin belongingku waxaa jira haddii lagu cunsuriyeynayo oo meelihii shaqada aad ka apply garayso aan shaqadii muxuu ahaa lagu siinayo arrinkaa isdhexgalkaagii iyo falgalkaagii wuu dhaawacaya marka waxay soo baxay meesha marka divide xoog laho muslimiintuna dhinaca ay emphasis-ka saarayso dhexgalka iyo dhinaca ay saareen mujtamaca kale baa kala duwan dhinac dhinac dhinaca muslimiintu ay xoogga saareen waa dhinaca la qiimeyn karo qofku inuu falgalay ama ama ama ama isdhexgal sameeyey oo oo oo measurebalka macnaha measurable waxaa weeye hadda kasoo qaad dhinaca waxbarashada oo kale education waa qayb waa factor kamida integrationka qofku inuu waxbarto oo self development sameeyo soo ma marka qofku inuu waxbarto waa arrin la cabiri karo sababtoo hadda australia censuska la qaado shantii sanaba mar walba waxaa ku jira waxaa la isweydiiyaa religionka qofka marka muslimiinta waan fiirinay markaan fiirinay waxaa ogaanay muslimiinku inay leeyihiin inay aada u dhexgaleen oo dhexgal wanaagsan leeyihiin dhinaca waxbarashada oo ay leeyihiin dad badan oo waxbarasho waxbarashada heerka sare ah xataa mararka qaarkood dhinaca post graduate levelka ka percentage ahaan ka fiican societyga wa kale ee mujtamaca dalka ee majorityga marka waa waxaad qiimeyn karto inuu qofku dhexgalkii sameeyeyn kale waxaa kamid a shaqadii waxaa kamid a incomeka qofka la loo cabiri karo waxaasoo dhan censuska ururiya markuu ururiya muxuu ahaa tirakoobka shantii sana mar walba la sameeyo waa wax la cabiri karo marka muslimiinta kuwaasay aada u isticmaaleen mujtamaca kale wuxuu isticmaalay waxyaabaha lagu dhaho afka kalaad abstractiga oo ay adag tahay inaad meeshar garayso oo ah yacni ma jeclo australia haddaa idhaahdo side sida iisha sida loo cabiri karo tahay censusku ma ururin karo information ku saabsan intaad jeceshahay australia intaad necebta marka waxay ka soo galeen meelo ay og yihiin inaan la cabiri karin qofka integrationkiisi yay yay u badnaayeen laakiin muslimiintu waxay tusi waxay na tusinaysay meelo la cabiri karo oo weliba ay muuqato inay dhexgal fiican leeyihin Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.